masjidkan oo ku yaala xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay dadka halkaasi ku dhaqan sheegayaan in dowladda federaalka ay waddo qorshe ay ku burburinayso masjidka waxay tilmaameen in masjidka dhismihiisa la bilaabay kunsaaaboqosaaahanyosaddexdii ilaa iyo haddana ay ku cibaadaysanayeen dadka xaafadda ayna wax ku baran jireen ardayda iyo dadka deegaanka mid ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda uu masjidka ku yaallo ayaa ka warramaya qorshaha socda iyo xaaladaha uu soo maray masjidkan xaafadda kalluunka isagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiingada adugu wuxuu heer soo socda hadba la weyneeyo heerkaanuu maraa xaafadda kalluunka ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddi allay u taallaa haddii la duminaayo awoodda ilaaha iskale sidii alle ka dhigayna noqonaysaa insha allah arda iyo dad caadi kataba raacana inta waa waxbaa ku bartaan tabana waa lagu raacdaa waa wax walba waxbarasha waa leeyahay iyo inta salaadana lagu tukadaa ha tafsiiraa ka socda xadiisyaa ka socda wax walba subax iyo iyo xil walba wax lagu bartaa annaga markiis u horreeyey dadka xaafadda abaabushay oo dhistay wallahi wax annagu taas wax waxba kama qaban karno mana geli karno annagu dad shacabaan nahay oo mana ciidanna minihin qoryana ma haysano cidda dumisay iyo ciddii howlahaas fulisay u taallaa
dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay dhaqan ka dhigatay boobka dhulalka iyo hantida bulshadu leedahay iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka burburin xoogan ka waday degmooyinka qaar ee ku yaalla muqdisho qaar ka mid a dadkii dhibanaha u ahaa ayaa waxay warbaahinta markaasi u sheegeen in saq dhexe lagu burburiyey guryahooda iyadoo markaan u xusul duubanaysa baa la leeyahay goobaha lagu cibaadaysto